asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee kolba qayb hor leh aynu soo qabanno midaasoo laga yaabo mar inay sheeko noqoto marna inay noqoto turjumid marna inay noqoto hoga tusaalayn marna inay noqoto dhacdo mar laga yaabo inay qayb kale wax kaa tusto qaybaha farada badan oo nolosha inta badanba deris la ah ayay xubinteenna murtida maantu hadba qayb hor leh waxaynaga tustaa teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa xubnaheennaas qayb ka mid a waxaa la yidhi waxaa jiri jiray nimankii la dhihi jiray soviet union oo anuma lehd rushia inay ka soo hadhay ayaa waxay lahaayeen dowlad dowladda waxaa xukumi jiray nin la dhihi jiray stalin joseph stalin ayaa la dhihi jiray waxuu ahaa nin macangaga aad iyo aad u madax adag waana ninkii jebiyey hitler sidaa taarikhda ku haysaan intiina badan waa laga yaabaa taariikhaha reer galbeedku ay qoraan iyo ummadaha kale iyo inaad u dhegtaagtaan ama aad u nalahsataan ama aad usoo gooja carbeedisaan waa wax macquula marka joseph stalin wiilkiisa ayaa ka qayb galay dagaalkii labaada adduunka wiilkiisoo dagaalkii labaada adduunka ku jira ayaa la qabtay markii la qabtay ciidankii jarmankaa qabtay ciidankii jarmanku waxay ogaadeen wiilkan ay qabteen inuu yahay wiilkii joseph stalin joseph stalin oo dad garanaysa oo ninkii xukumay ee soviet union oo rushia ay kow ka ahayd dalweynihii la dhihi jiray soviet union ayuu qayb ka ahaa ama xukumay wiilkiisa marka dagaalka lagu qabtay markii wiilkiisa dagaalka lagu qabtay ay ogaadeen qolyihii kale ee kasoo horjeeday waxaa la qabtay inuu yahay ina starlin oo ninka la hayaaye uu joseph starlin dhalay kolka ay ogaadeen ee sheekada iyadii ay u soo baxday ayay go'aan qaateen go'aanka ay qaateen muxuu yahay in jenaraalo fara badan oo iyaga laga hayo oo ah jenaraalle ay ku dhaaran jireen amaragay ku dhaadan jireen oo waxtar ahaa oo jarman ahaa oo la hayo inay ku beddeshaan wiilkan uu dhalay joseph stalin ayay istuseen naqshadda noocaasa ayaa qalbigooda ku dhacday kolkaasay waraaq soo direen oo ay joseph stalin u soo direen waxay ku dhaheen waxaanu haynaa wiilkaagii haddaad rabto wiilkaaga noloshiisu inay sii waarto amaad nolosha wiilkaaga doonayso nagaga beddelo jenaraalka loo yaqaano jenaraal hebel hebel ayay dhaheen jenaraalkii ay soo magacaabeen ee nagaga beddelo bal aad ugu fiirsa halka markii ay soo gaadhay waraaq joseph stalin jenaraaladiis oo dhanna ay la joogaan yaa la yii maxaa yeellaa markaasaa waxaa layidhi aan beddelano jenaraalka aan ku beddelano wiilka waa u gooheen ma ogta joseph stalinna nin waxaas qoraba ma aha markaasuu qoraagiisii yidhi soo qawraa waraaqda suyaaye qoraagiga wuxuu u qaatay inuu haddii eeba idmahayo uu dhihi rabo waan ku bedelinhayaa wiilka jenaraalka mee xaggeen ku kulana xaggeen ku kala bedelana hirrig inuu dhihi rabay u qabeen markaasuu soo qawraa waraaqda kibaa waraaqdii soo qabtay qoraagiisi suu yidhi qor haye maxaan qoraa markaasuu yidhi ka socota joseph stalin suyee waxaan idiin sheegaya haddaad jarman tihiin hee ruushku hee dable kuma beddesho jenaraal aad ugu fiirsaya wuxuu yidhi ruushku hee dable kuma beddesho jenaraal waxaan malaynayaa madaxda soomaalida maanta wiil yaro ay dhaleen haddii la dhaho waddanka soomaaliya o dhan ku beddelo inay ku beddelan lahaayeen waana qayb cadaalad darrada ka mid waxa uu yidhi qor ruushku dable kuma beddesho jenaraal hadalba kama dambeynin dee afkalaqaad baa ka dhacay ninba dhinac buu u jeestay nin walba waxuu ku xisaabtamayay ma aha isaga marka maxaa qaali u ah waxaa qaali ah ruushnimadiisa waxaa qaali oo ah derajada jenaraalka waxaa qaali oo ah adeygiisa waxaa qaali oo ah midnimada waddankiisa hadduu wiilkiisa yarkaa ku beddeshay jenaraal dee berri bayaa warka qaadanaya waxaa la dhahayaa waddanka baadaha fashilinaya marka fiiri kalsoonida ninkaa ku jirta waxa wiil yaroo dabla aad haysaan markaasaa waxaa rabtaa inaad jenaraal ku bedelataan waxaas dabeecaddanada ma aha ayuu ku yidhi waana mid aan laga helaynin kolley madaxda afrikaanka ah oo ra'yiga noocaasu uusan ka soo maaxanaynin walow aan jeclaan lahayn maalin un inuu ka soo maaxdo ilamkii eebe oo la arka rag afrikaana oo sidaa weyn oo kale u fakerahaya mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi gabadh raja ahi gabdhaha ka gedisan gabadh raja ihi gabdhaha way ka gedisan tahay